dhowrkii sane ugu dambeysay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay ahaayeen kuwo xoogga saaraya sidii aqoontooda asaasiga ay ugu kabi lahaayeen barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta laga qabto xarunta barashada farsamada gacanta j t i ee magaalada kismaayo ayaa ka mid ah meelaha ay dhallinyarada iyo dadka waaweynba ka bartaan noocyada kala duwan ee farsamada gacanta faarax mawliid bare maamulaha xarunta farsamada gacanta j t i ayaa faahfaahin ka bixiyey xirfadaha kala duwan ee xarunta lagu barto iyo sida ay dhallinyarada fursadaha u siiyaan marka ay bannaanaadaan fursado dhallinyarada oo ay ku baran karaan xirfadaha gacanta
bilowgiis janwari baahiyaha loo aasaasay waxaa ka mid ah ma garanaysaay waxaa ka mid ah in marka hore lasoo sameeyo wax la dhaho market survey baahiyaha ka jira suuqa magaalada kadibna dee waad garanaysaa adduunyada hadda waxay u guurtay farsamooyinka gacanta ee kala duwan baahiyaha waxaan ku salaynaa marka ka jira suuqa waxaa ka mid a waxaa arday badan baa ka qalinjibisa xaruntan oo ka baratay xirfadooyin kala duwan sida kombyuutarka sida korontada sida ma garanaysaa harqaanka sida dharkarinta sida cilaansaarka qurxinta haweenka haddana waxaa socda laba xirfadood xirfadahaas oo kale ah faryaamada iyo harqaanka ardaydaasoo ka kooban ilaa iyo afar boqol oo arday xaruntan waxaa naga caawiyo hay-adaha kala duwan si qaas ah waxaa nooga caawiso hay-adda l w f oo la dhaho lutheran world federation oo aan aada ugu mahad celinayno wada shaqaynteenna iyo waxyaabaha badan oo ay caawimaada oo naga caawiyeen waxaa la sameeyaa marka macalimiinta lasoo xulanayo shaqooyinka loo baahdo xirfadaha waa la dejiyaa waxaa lagu dejiyaa jaamacadaha iskuullada facebooka websaydaha jiro iyadana kadib marka la dejiyo dadka soo codsado waxay ku soo codsadaan wasaaradda waxbarashada ayaa imtixaanaadka qaado sidaas ayaana lagu soo xishaa qofka u qalmo oo xirfadiina la wallaahi ardayda dhigato hadda waxaa ka qalin jibisay ilaa iyo saddex xirfad xirfadda dharkarinta xirfadda cilaanka iyo xirfadda korontada ardaydaas waxay ka koobnaayeen laba boqol haddana waxaa ku jiro arday ka kooban boqol oo kala barto harqaanka iyo faryaamada sidaa usoo marteenba fasalada u aragteen oo de usoo wareysateenba ardayda weli macalimiin farsamooyinka gacanta ah oo dowladda federaalka ay qaadatay nama soo gaarin weli looma qaadanin laakiin hadda waxaa u naga caawiya hay-adaha marka wax farsamooyin gacan oo dowladda federaalka weli nama soo gaarin laakiin mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa in ay na soo gaaraan sababtoo ah waxaa jira agaasimo guud oo loo sameeyeyba loo magacaabay wasaaradda waxbarashada qaybta oo farsamooyinka gacanta wada shaqayn fiican baa naga dhexeyso hay-adaha kala duwan qaar maxalli iyo qaar internationalba de waxaasoo dhanna waxaa howlgeliso wasaaradda waxbarashada ah jubbaland wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa aabba u ah howshaasoo idin
xarunta j t i ayaa waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoona agabyada dhallinyarada wax lagu baro ay ka taageerto hay-adda l w f